bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alih wasaxbi ajmaciin waa dersigeenii boqol iyo labiyo sideetanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dhinaca kale waa dersigii labaad ee macrakatu mu'ata safxada saddex boqol iyo lix iyo soddon bidaayat lqitaali wa tanaawub lquwaad bidaayat lqitaali dagaalka bilowgiisi iyo wa tanaawub lquwaadi iyo talis taliyayaashii oo isbedelaya taliyayaashii ciidamada dagaal gelinaya ee madaxda ka amiiradii oo isbedelaya si kale iskuma bedelayaana kii madaxda ahaa ayaa shahiidi kii ku xigay ayaa shahiidi kii ku xigay sidaas wey wa hunaaka halkaa fii mu'ata meesha mu'ata la yidhaah yaa iltaqa waxaa iska horyimid oo dagaal iskaga horyimid alfariqaani labadii qolo wa bada-a alqitaalu dagaalkuna wuxuu ku bilowday dagaalkii almariiru ee qadhaadhaa wuxuu ku bilaabay halaathatu aalaafi rajulin saddex kun oo nin oo yuwaajihuuna ka horjeeda oo la dagaalamaya ama iska caabinaya hajamaati mi-atay alfi rajul muqaatil laba boqol oo kun oo dagaalyahan oo saddex kuni ay ka horjeeda weeye dagaalkani macrakatun waa dagaal cajiibatun oo yaab leh oo lala yaaba run ahaantii taasoo taasoo tushaahiduha ay daawanayso addunyaa adduunyadao dhani ay daawanayso bidahshati yaab iyo walxiirati wareer iyo amakaag ay la daawanayso walaakiin hase ahta waxaadan ola yaabin idaa markii habbad ay kacdo riixul iimaani dabaysha iimaanku markay kacdo jaa-at waxay la timaadaa bilcajaa'ibi waxyaalo lala yaaba ayay la timaadaa marka waxa dagaalamaya iimaan buu ahaa akhada waxaa qaatay arraayata raayadda calanka waxaa qaaday zayd ibnu xaaritha siduu rasuulkuba sala allahu calayhi wasalam u magacaabay zaydkii xibbu rasuulillaahi rasuulka ilaahay kuu jeclaa uu yahay wa jacala wuu bilaabay zayd yuqaatilu inuu dagaalamo bidaraawatin si adag baaliqatin oo kama dambaysa yani meeshii ugu dambeysay ah adkaan iyo geesinimo meeshii ugu dambeysay ah iyo wa basaalatin dhiiranaan oo laa yuujadu aan la helayn lahaa iyada nadiirun wax u dhigma ilaa fii amhaalihi isaga oo kale oo min abtaali lmuslimiina muslimiinta halyeeyadooda ammaahne falam yazal iskama bedelin yuqaatilu inuu dagaalamo wa yuqaatilu uu dagaalamo xataa intii shaata uu kala googo-ay isagii hilibkiisii oo dhan baa kala googo-ay shaata ay tamasaqa weeye tamasaqa uu kala googo-ay wa tafaraqa hilibkiisii kala tegay fii rimaaxil caduwi cadowga warmihiisii waranba inbuu goostay wa khara wuu dhacay wixii hilibkiisa ka soo hadhay sariican isagoo legdan oo meyda waxiina idin markaas oo zayd uu shahiiday akhada waxaa sare u qaaday arraayata calankii ciidanka jacfar ibnu abi taalib ayaa kor u qaaday wa tafiqa isna wuxuu bilaabay yuqaatilu inuu dagaalamo qitaalan dagaal munqaican nadiiri munqaican nadiiri aan isaga oo kale la arkin wey munqaican nadiir waxaa weeye mid u dhigma oo isagaoo kale ah ayaa go-ay oon jirin maba jire xataa idaa arhaqahu markii uu daaliyey uu xooggiisi oo dhan i daalay alqitaalu dagaalka markii hore faras buu ku dagaalamayay iqtaxama wuxuu ka booday can farasihi shaqraa faraskiisii booraha ahaa ayuu ka booday fa caqaraha wuu dilay oo wuu boqongooyey suusan cadowga u qaadanin uma isagoo dhulka taagan yuqaatala dagaalamay xataa quicad yamiinuhu ilaa gacantiisii midig la gooyo gacantiisii midig la gooyo fa akhada wuxuu araayata calankii ku qaaday markaas ku qabtay bishimaalihi midi- bidixdiisa walam yazil walam yazal kama zuulin bihaa calankii inuu bidixda ku hayo xataa quicad shamaaluhu ilaa haddana gacantiisii bidix la gooyo faxtadanahaa wuxuu ku qabsaday calankii bicadudayhi labadiisii cududood wixii gacantiisii ka hadhay falam yazal kama zuulin raafican kor inuu ahyo ay taagan tahay iyaaha calankii xataa qutila ilaa laga dilo yuqaalu waxaa la yidhaahdaa anna ruumiyan mid ciidankii roome ka mid a yaa darabahu wuxuu ku dhuftay jacfar darbatan seef ayuu wuxuu jidhkiisa ku kala dhuftay taasoo qatcatu u kala goysay nisfayni laba qaybood jidhkiisii oo dhan ayaa laba u kala go-ay wa athaabahu allaahu allana wuxuu ugu bedelay bijanaaxayhi labadiisii garab oo gacmaha ahaa ileen garbaha innaga eh, labada gacmood baa waxay noo yihiin garbaha shimbiraha oo kale ah wuxuu alle ugu bedelay janaaxayni laba garab filjannati jannada dhexdeeda labadaasoo yatiiru bihima uu ugu duulo xaytu yashaau meeshuu doono oo jannada dhexdeeda ah welidaa salaa sidaa daraaddeed baa sumiya bijacfar waxaa loo bixiyey attayaar jacfar itayaar jacfarkii duulayay iyo wa bijacfara diljanaaxayni iyo jacfarkii labada garab lahaa rawa albukhaariyu imaam bukhaari wuxuu can naafic ka wariyey can ibni cumara wuxuu ka wariyey akhbarahu inuu u sheegay annahu ibnu cumar waqafa inuu isa soo dultaagay calaa jacfar jacfar meydkiisa inuu isa soo taagay yowma-idin maalinta ayada ah maalintii mu-ataa wa huwa isagoo jacfar qatiilun la dilay oo uu shahiid yahay fa cadadtu waxaan tiriyey buu ihi bihi jidhkiisa waxaan ka tiriyey khamsiina konton oo bayna dacnatin ah waran wareen waran ka yimid wa darbatin iyo darbad oo seef ah oo laysa uusan ku jirin minha iyada shay-un wax oo fii duburihi dhabarkiisa ku yaalla yacnii dahrihi dhabarkiisa xagga dambe yacni ma sii jeedin kulli isagoo sii jeeda oo xagga cadowga u jeeda ayay xaggan kaga dhaceen wa fii riwaayatin ukhraa riwaayad kale oo bukhaari uu leeyahay waxaa ku sugan qaala ibnu cumar wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa anigu qudhaydu fiihim asxaabtii mu-ata ka qayb gashay ayaan ka mid ahaa fii tilka alghaswati duulimaadkaas faltamasnaa waxaanu raadinay jacfara bna abi aalib fa wajadnaahu waxaanu ka helay filqatla dadkii la dilay ee shuhadada ahaa wa wajadnaa waxaanu ka helay amaan ku aragnay fii maa fii jasadihi wixii jidhkiisa ku sugnaa bidcan wa tisciina dhowr iyo sagaashan oo min tacnatin ah ee wareen waran lagu dhuftay wa ramyatin iyo halgaad lagu halgaaday fallaadh wa fii riwaayat alcumari waxaa ku suganoo can naafic ziyaado oo fawajadnaa waan helay daalika intaasoo nabarba fii maa aqbala min jasadihi inta soo jeeda ee jidhkiisa ah walamaa markii qutila la dilay jacfaru jacfarna la dilay bacda an qaatala markuu dagaalami kadib bimithli haadihi adaraawati adkaantaas walbasaalati iyo dhiiranaantaas markuu u dagaalamay akhada araayata calankii haddana waxaa qaaday waa siduu rasuulku u kala ratabay cabdulaahi bnu rawaaxa ayaa qaaday wa taqadama bihaa horay ayuuba la soo aadayo cadowgii ayuu lasoo dhex galay wa huwa calaa farasihi isagoo faraskiisii saaran fa jacala wuxuu bilaabay yastanzilu can farasihi inuu isku dayo inuu faraskiisa iska dejiyo maxaa farasba ku fali ilaan farasku hadduu rabo uu kula carari karaaye yastansilu can farasihi ay yatlubu nusuula isagoo naftiisa ka dalbanaya naa faraska ma ka degtaa mise maya mise faraskaad ka dul dagaalantaa isaga oo naftiisa isku haya oo wayataradadu arrintaa ayada ah ka yarha shaki qaba inuu ka dego uu dhulka ka dagaalamo iyo inuu faraska ka dagaalamo bacda taradudi waxoogaa shaki ah xataa xaada ilaa uu markaas ka ka soo leexiyo xaydatan faraskii ayuu soo leexiyey xaadadu waa saas xaada xaydatan leexin ayuu soo leexiyey garab madaxiisa ayuu soo leexiyey wuu iskaga wuu iska tuuray markaas uma qaala wuxuu yidhi aqsamtu naftiisu la hadli aqsamtu waan dhaartay yaa nafsu nafsay naftanayay latanzilannahu faraskan waad ka degi faras saaraan maysid kaarihatan adiga oo laguu qasbayo oo neceb aw latutaawicannahu ama adiga oo raalli ah yaad ka degi faraskan waxaad ka degi adigoo ama raalli ah ama adiga adigoo qasab lagaaga dejiyey in ajlaba annaasu dadku hadday dhammaan dagaal noogu soo dhoobtaan ajlabadu waxa weeye markii dadka oo idil ay dagaal kula soo aadaan yaa ajlaba la yidhaahdaa kelmadda ajlabadu halkaas ayay ka timid ay tajamacuu min kulli wajhin lilxarbi waay ajlaba idaa ajlaba annaasu dadku hadday meel kasta isaga yimaadiin si ay noola dagaalamaan ilaan laba boqol oo kun buu hortaagan yahay saasuu ka wadaaya oo washaddu ranna qayladii ay badiyaan arranna waa raniinkii unbuu ka yimid ranna aljarasu jaraskii wuu qayliyey dawankii wuu qayliyey rannadu halkaas ay ka timid laakiin markan waxaa laga wadaa rannada waxaa laga wadaa qaylada ay sameeyaan warmuhu hubku markuu dhacayo warmaha hadda markuu u dhacayo codka uu sameynayo wiif wiifta wiif wiif baynu nidhaahnaa inagu wiif wiiftaasi oo wiif wiiftu ay daraato wey oo washaddu ay xoojiyaan arrannata wiishwiishtii waa dhawaaqa ay sameynayso fallaaduhu ay sameynayaan waay waa sawtulqaws sawtulqaws waa wifiifteeda markay taasi dhacdo maali maxaa igu dhacay oo araaka aan ku arkaa naftiisuu la hadli takrahiina aljanna inaad jannada nacayso ilaan dhimashadii baa jannadii ah uma markaa kadib nasala faraskiisii uu isaga degay fa ataahu waxaa u yimid uu dagaalamay yani uu dagaalamay isagoo dhulka jooga u dagaalamay uu cadowgii caydhiyey uu kala caydhiyey uu laayay markaas waa la nastay saasaa laga wadaa waxoogaa waa la kala nasanayay ileen inta la dagaalamaa la kala nasanayaay fa ataahu wuxuu waxaa u keenay ibnu cammin lahu nin ay ilmaadeer ahaayeen baa wuxuu u keenay bicarqin cad oo min laxmin hilib ah cad hilib ayuu u keenay fa qaala wuxuu yidhi shadda ku xooji bi haada kan cadkan sulbaka dhabarkaagan isu yimid boggaagan laalmay waxoogaa ka gooso aada aada toostide maxaa jira fa innaka adigu qad laqiita waxaad la kulantay fii ayaamikan maalmahaada haadihii oo tana maa laqiita wixii aad la kulantay fa akhada wuxuu qaatay cabdulaahi bni rawaaxa hucadkiibuu min yadihi ninka ilmaadeerka ahayn gacantiisa ka qaatay fantahasha wuu goostay minhu cadkii nahshatan goosasho hal mar buu goostay uma alqaahu wuu iska tuuray cadkii min yadihi gacantiisu iska hilib uu ka tuuray hilibkii uu iska tuuray wuxuu nacay uu sugi waayeyba jannadii iyo shahaadadii wuxuu sugi waayey intuu cadka ka dhammaysanaya waa sidii ninkii cumayr ibnu xamaam ahaa oo kale cumayr ibnu xumaam al ansaari aan kusoo aragnay beder oo kale wuxuu kiino timirtiibuu sugi waayey intuu ka dhammaysanayo waxoogaagii timirta ula soo baxay intuu ka dhammaysanayo ayuu sugi waayey uhi intaas waa nolol dheer intaas maan sugi karaa ka hor ma maan jannada galo kana cadkii hilibka ayuu sugi waayey uma akhada sayfahu sayftiisa ayuu qaatay fataqadama xagga cadowga ayuu aaday fa qaatala wuu dagaalamay xataa qutila ilaa laga dilo saddexdii qaa'id ama saddexdii taliye ee rasuulku u magacaabay saddexdiiba sidaas ay ku dhinteen marka haddana markaas maxaa dhacay arraayatu see calankii waxay aaday ilaa sayfin sayf oo min suyuufillaahi seefaha ilaahay ka mid a magacaas ninbaa iska lahaa ninbaa iska lahaa hadda nin walbaa iskala bixay sayfulislaam khaalid bin alwaliid wey ninkaasi waxayna idin markaas oo saddexdii taliyaba la dilay taqadama waxaa horay aaday oo xaggii cadowgii aaday si ayna calanka u qaadan cadowgu rajulun nin oo min bani cajlaan ka mid ah oo geesi ah haliyey ah ismuhu magaciisu thaabitun aqram ayaa la dhihi jiray thaabit ibnu aqram fa akhada araayata raayaddii ayuu soo qaaday wa qaala wuxuu yidhi yaa macshara almuslimiina muslimiintaay intuu qayliyey istalixuu ku heshiiya calaa rajulin nin oo minkum idinka mida oo calanka qaada ku heshiiyo yidhi ilaa ninka calanka qaada ayaa dagaalka hogaaminaya saddexdii taliye ee uu rasuulku magacaabay oo kale ahaa zayd ibnu xaaritha kow ka ku xiga jacfar ibnu abi aalib ka ku sii xiga cabdulaahi ibnu rabaaxa saddexdiiba way dhinteen marka qaa'id kale uu rasuulku magacaabay ma jiro waa inay markaas muslimiintu mid magacowdaan meeshaa jooga iyagaa xaq u leh qaaluu dadka waxay dhaheen anta adigu adiga canka calankahay adiga hadda soomaadan soo qaadin isagoo cadowga agtiisa yaalla soomaadan soo qaadin adiga ahay bay yidhiin qaala wuxuu yidhi maa ana bifaacilin mid yeelaya maye aniga halkaa ma gaadhin buu yidhi fastalaxa annaasu dadkii waxay ku heshiiyeen calaa khaalid ibni lwaliid baa lagu heshiiyey ninkaah loo dhiibaa la yidhi falamaa markii akhada uu qaatay khaalid arraayata calanka markii uu qaatay qaatala wuu dagaalamay sidii laga filayey qitaalan dagaal mariiran oo qadhaadh dagaalkiisa qadhaadhna waxaa laga garanayaa faqad rawa lbukhaariyu imaam bukhaari wuxuu wariyey can khaalid ibn alwaliid nafsuhu wuxuu ka wariyey qaala khaalid wuxuu yidhi laqad inqatacat waxaa kala jabtay fii yaddii gacantayda waxaa ku jabtay saan gaalada ula dhacayay yowma mu'ata maalintii mu'ata tiscatu asyaafin sagaal seefood yaan jabiyey wihi maalintaas famaa baqaya kuma hadhin fii yaddii gacantayda ilaa saxiifatun yamaaniya seef birlab ah oo yeman lagu sameeyey taas yaa adkaysatay buu yidhi fii lafdin aakhara eray kale ama lafdi kale oo isla xadiidkaasa waxaa ku soo arooray laqad daqa waxaa jabay fii yaddii gacantayda waxaa ku jabay yowma mu'ata maalintii mu-ata waxaa gacanteeda ku jabay saan ula dhacaya cadowga tiscatu asyaafin sagaal seefood wa sabarat waxaa adkaysatay oon jabin fii yaddii gacantayda saxiifatun lii yamaani ah mid birlab ah oo yamaaniyad oo yeman lagu soo sameeyey taas oo keliyata ayaa adkaysatay marka intaas waa wixii ka socday goobtii dagaalka haddaynu usoo laabanno madiina iyo rasuulkii sala allahu calayhi wasalama waqad qaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama yowma mu'ata maalintii mu'ata wuxuu yidhi mubar mukhbiran bilwaxyi isaga oo waxyi alla xaggiisa looga soo waxyooday dadka u sheegaya wuxuu yidhi qabla an ya'tiya annaasu qabla an ya'tiya intuusan u iman ila annaasi dadka alkhabaru warkii ku saabsanaa min saaxati alqitaali goobta dagaalka ilaan welwalka oad garanaysaa meel dagaal ka socda oo dadkaagii oo dhan ay jiraan oodan war ka haynin intuusan halkii war ka imanin yaa waxyigii baa rasuulka u yimid waxyigii wuxuu yidhi rasuulku akhada raayata calankii ciidanka waxaa qaaday zayd fa usiiba waa la asiibay oo waa la dilay uma haddana akhada waxaa qaatay jacfaru jacfar baa qaatay fa usiiba isna waa la dilay uma akhada ibnu rawaaxa ayaa qaatay fa usiiba waa la dilay saasuu rasuulku leeyahay wacaynaahu isagoo labadiisa indhoodna tadrufaani ay ilmadu ka da-ayso xataa akhada raayata ilaa uu ka qaaduu yihi rasuulku sala allahu caleyhi wasalam sayfun sayf oo min suyuufi illaahi seefaha ilaahay ka mid a xataa fataxa allahu calayhim ilaa uu ilaahay nasri ka siiyo bidaaya nihaayatulmacraka dagaalkii dhammaadkiisii suu ku dhammaaday wa maca ashajaacati geesinimadii iyadoo ay jirto geesinimadii albaaliqati ee meesha ugu dambeysay ee geesinima ay gadha gaa geesinima ay gaadho gaadhsiisnayd iyo walbasaalati iyo dhiiranaantii waa isku mid uun ama dhiiranaan dhe ama geesinimo dhe waa isku wada mid uun walbasaalati dhiiranaantii wadaraawati sida adag ee loo dagaalamayo daraawada waxaa weeye waa dagaal si adag uu qofku u dagaalamayo geesi aan si fiican u dagaalamin oo iska taagan meeshii way dhici kartaa soo maaha laakiin nisii dagaalyahanimo oo cadowga la baabi'inayo daraawaduna waa taas almariiratayni ee qadhaadhaa iyaday taasi jirto kaana waxaa ahaa mustaqraban wax lala yaabo runtii jiddan aad iyo aad wax loola yaabo waxa ahayd an yanjaxa inuu ku guulaysto haada aljeysu sagiir ciidankan yar ee saddexda kunihi an yanjaxa inuu ku guuleysto hada aljeyshu sagiir ciidankan kada yare saddex kun ee fi sumuudi inuu u quturo inuu quturo u adkaysto amaa amaama tayaaraati dalika albaxr alghidamtim amaama tayaaraati tayaaraadka waxa weeye waa hirar hirarkan kacaya hir yaa lagu shabahayaa ciidanka waa laba boqol oo kun oo kolba haddee haddee dhowr kun ay soo galayso ama tobanaan kun ay soo kacayso hirarkii sidii hirarkii ay isaga daba imanayaan inay saddex kun is hortaagto amaama tayaaraati daalika albaxri baddaas hirarka ka soo kacaya alghidamdami ee weynanka badan baddaas weyn oo majyuurshu ruumi ciidamadii ruum ah fa fii daalika alwaqtiga waqtigaa isaga ah ay saas arrintu tahay adhara wuxuu muujiyey khaalid ibnu lwaliid wuxuu muujiyey mahaaratahu xarfadiisa wa nubuuqahu iyo maxaanku ihi cabqariyadiisa nubuuq iyo cabqariyada waa isku mid cabqariyadda iyo nubuuqa waxa weeyaan iyagana xagga caqliga iyo xirfadda meesha ugu dambaysuu qofku gaadhi karayo baa la yidhaha halka ugu dambaysuu qof bani aadami gaadho haddii qof waxyi oo min allahi subxaana wa tacaala uu taageeraya uusan ahayn sida ambiyada iyo rususha ruuxu qof caadi aho maskax ku shaqeeya maskaxdaasi meesha ugu dambayso ay gaadha baa la yidhaahdaa nubuuqa iyo cabqariyadaba fa fii daalika alwaqti waqtigaa isagaa adhara wuxuu muujiyey khaalid ibn alwaliid mahaaratahu maaragtay xarfadiisa wa nubuuqahu iyo sarayntiisa uu xagga aqoonta dagaalgelinta military uu kaga horeeyo nin walbaba hadee nin walba uu kaga horeeyo wuxuu ku guuleystay ama ig muuqatay fii takhliisi lmuslimiina muslimiinta inuu kasoo badbaadiyo inuu kasoo khaliso uu kasoo fakiyo mimaa wixii waratuu iyagu ay lugaha la galeen anfusahum naftooda fiiha i lugahooda ay ku doonteen oo ah cadowga intaa la-eg inay iyagoo saddex kuna ay yidhaahdaan waan la dagaalamayna darsiga xalina waan ku sheegnay arrintaas waxaa weeyaan waxaa ka dambeeyey cabdulaahi bnu rawaaxa ayaa ka dambeeyey radia allahu tacaala canhu oo shahaadadee raadsanayay wax kale uu dan ka leeyahayba uusan jirin meel kasta oo markuu meel kasta oo la joogo shahaado raadsanaya marka markii la yidha aan noqonno ama rasuulkii aan u cidirsanno waa isagii ciidankii kiciyey ee caatifada kiciyey ee ahayd sidii mantiqa iyo caqliga wuxuu keenayey in aan saddex kun ayna laba boqoloo kun la dagaalami karaynin maaragtay rasuulkii loo sheego sala allahu calayhi wasalam marka arrintaas iyagu faraha la galeen inuu khaalid kasoo badbaadiyo cabqariyad ayuu kusoo badbaadiyey haddaan cabqariyadaas lahayn iyo towfiiq min allaahi saddexdaa kun waxba lagama arkeen fa fii daalika alwaqti waqtigaa isaga ah yuu adhara wuxuu muujiyey khaalid mahaaratahu xarfadiisa wa nubuuqahu iyo sarayntiisa uu ku sareeyo xagga cilmiga caskariga iyo dagaalgelinta fii takhliisi almuslimiina inuu muslimiinta kasoo fakiyo takhliiska waxaa la yidhaha wax kugu dhegan oo lagaa soo furfuro geed baa kugu dhegay xadhig baa lagugu xidhay kaasaa takhliis la yidhaha takhliis almuslimiina muslimiinta inuu kasoo furfuro oo gacantooda kasoo bixiyo mimaa wixii waratuu ay iyagu lugaha la galeen tawarudka wardada waxaa la yidhaha waxaad adigu lagaha la gasho waratuu anfusahum naftooda ay la u geliyeen lugaha u geliyeen fiihi isagaba marka qaabku usoo bixiyey wuu noo sheegi doonaa qaabku usoo bixiyey waa wax la yaqaano wakhtalafad waxay isdadaba martay alriwaayaatu riwaayaduhu israha dadaba mareen oo iskhilaafeen way isdaba mareen kathiiran wax badan fii maa wixii wixii ku saabsan aalat ileyhi ay ku dambeysay amru haadihi almacrakati dagaalkan isaga ah ee mu-ata gabagabadiisay ku dambeysay riwaayadaha cilmiga ka sheekeeyey dagaalkaas iskuwada mid maaha way ilaaha kala duduwan yihiin laakiin wuxuu yidhi waa yadharu waxa muuqanaya bacda annadari marka loo kuurgalo fii jamiici riwaayaati waxyaalaha ku soo arooray culimmada ka hadashay dagaalkaasi iyo siduu ku dhammaaday haddii laysu wada geegeeyo waxaa ka soo baxaya anna khaalid ibnulwaliid najaxa inuu ku guulaystay fi sumuudi inuu quturo uu adkaysto uu iska celiyo uu iska caabiyo amaama jeyshi ruumaani ciidankii roomaanka hortiisa tuula nahaari maalintii oo idil maalin hal maalin weeye dagaalku wuxuu socday hal maalin bes ilan waagaa hore hal maalin buu dagaalku soconayay waa la- ilan waa la iska horjeedaa waaba laysu soo saftay marka saacado maalin muxuuba ka soconaya saacado gudoodun baa qolo lala kici jiray uxud waan soo aragnay badowr aan soo aragnay weligeedba saasay ahaan jirtay qolo unbaa lala kici leen dad intay meel joogaan istuurtuuraya maaha aba laishor fadhiyaaba waa la isku kici qolo unbaa lala kici markaas marka maalintaas la dilayo saddexdaas qaa'id ama saddexdii taliya la dilayo dagaalkaas isaga ah maalintaa oo idil intii hadhay markii iyaga la dilay maalintaa oo idil dagaalku wuu socday waana la iska caabiyey sufuuftii ay dadka muslimiinta lahaayeenna ma aynan ka dhaqaaqin maxaa jira mar haddii lagu riixo oo meesha laga dagaalgalo lagu riixo oo lagu jiidho waad jabtayba maalintaa marka wuu quturay ama wuu iska adcaabiyeed waa saas maalintii oo dhan waa la dagaalamay waa la iswada hor fadhiyey maalintaas amaama jeyshi ruumaani tuula nahaari maalintii oo idil fii awali yowmin maalintii ugu horreysay oo min alqitaali dagaalka ah maalintii koobaad ee dagaalka ee as- ee la dilay nimankii quwaadda ahaa ee taliyayaashii ayuu maalintaasoo dhan iska caabiyey oo lays horfadhiyey oo halkaa lagu dagaalamayey wa kaana wuxuu ah khaalid yashcuru kii dareema bimasiisi alxaajati baahi ta ugu badan weeye masiis masiisi alxaajati baahi ta ugu badan ayuu dareemayey inuu helo ilaa makiidatin tab xarbiyatin oo dagaal tab dagaal inuu la yimaado tab dagaal inuu keeno oo tulqi rucba cabsi iyo argagax ku rida fii quluubi ruumaani nimankii roomaanka ahaa quluubtooda wax ku rida tab dagaal inuu la yimaado xataa yanjaxa si uu ugu guulaysto fil inxiyaazi bilmuslimiina muslimiinta inuu meesha ka soo saaro marka dagaalkan hadda dagaal la sii wadi kara maaha hamigiisa waxa waye khaalid dadkan inuu meesha ka insixaabo uu ka soo raro isagoo oon la laa- isagoo oon la laynin bilinxiyaazi inuu la soo xaroodo bilmuslimiina muslimiinta inuu la soo xaroodo uu soo badbaadi soo badbaadiyo min gayri an yaquuma isagoo ayna samaynin alruumaanu nimankii roomaanka ahaa bixarakaati lmudaarada caydhsi muslimiinta la caydhsado ilan haddii la caydhsado farday wataanoo hal ruux laga reebi maayo hal hadda faqad kaana wuxuu ahaa khaalid yacrifu kii og jayidan si wanaagsan u og ana aliflaata in laga badbaado oo laga baxsada ikhlaaskii bay ka mid yihiin takhliiskii bay ka mid yihiin ana aliflaata in laga badbaado oo laga siraad karo min baraahinihim dhibaatadooda iyo dilkooda dhibaato baraathin mararoona waan sheegnay waxa weeyaan baraatinta waxaa la yidhaahdaa faraha oo maaragtay shimbiraha shimbiraha wax dila iyo dugaaga kulli habar dugaag iyo habar halaq baa la dhahaa af soomaaliga iyo habar shimbireed waxaasoo dhan farahooda yaa baraatin la yidhaha dadkana asaabic baa la yidhaha marka markay wax cunayaan intaasoo dhan farahay ku qabsadaan marka waxaa lagu shabahayaa muslimiintu khatarta ay ku jiraan isaga oo saas cidiyaha loogu haysto marka cidiyaha siduu uga soo bixin lahaa inagu ciddi baynu dhahnaa aliflata sidii looga soo badbaadi lahaa oo looga siraad kori lahaa min baraahinihim ciddiyahoodii sacbun arrin inay tahay jiddan oo aad iyo aad u- u adag inay tahay low inkashafa almuslimuuna muslimiintu hadday cararaan wey inkashafadu waa sidaas muslimiinta haddii la arka iyagoo cararaya siday u badbaadaan waa adag tahay maxaa jira fardaa la wada haystaa waa la- waa laba boqol oo kun oo nin waa la caydhsan meeshu waa lama degaan meel lagu dhunta male ninka ugu dambeeya ayaa la dili oo waqaama almus- low inkashafa almuslimuuna muslimiintu hadday cararaan oo waqaama almuslimuuna waqaama aruumaanu ruumaankuna ay sameeyaan bilmudaaradati inay dadkii caydhsadaan ama ay raacdaystaan marka habeenkii oo dhan ayuu fikirayey habeenkii oo dhan ayuu fikirayey muxuu sameeyey marka falamaa markii asbaxa alyowmu thaani maalintii labaad uu waagu baryey hayara wuxuu kala wada bedelay awdaaca aljeyshi ciidanka qaabkii u samaysnaa oo dhan ayuu kala bedelay wa caba'ahu dagaal ayuu u diyaariyey ciidankii min jadiidin mar si cusub fa jacala wuxuu ka dhigay muqadimatahu xaggii hore ciidanka qeybtiisii hore wuxuu ka dhigay saaqahu xagga dambe ayuu geeyey wa maymanatahu ciidankii shalay ka dagaalamaya dhinaca midigna maysaratan xagga bidix ayuu u raray wa calalcagsi kuwii mi- bidix ka dagaalamayana midig buu geeyey marka raggu markay dagaalamayaan wejigooda way iswada arkaan waa la isgaranayaa soo maaha falamaa markii ra-a uu arkay hum ciidankii muslimiinta al acdaa'u colkii markay arkeen ankaruu way la yaabeen oo way garan waayeen xaalahum xaaladooda war raggii horeba maaha waa sidee nin walba raggii shalayna hor joogay ma aha rag cusub ayaa na hor yimid wa qaaluu waxay dhaheen jaa-ahum waxaa u yimid nimankii madadun gurmad ayaa u yimid farucubiyu markaasay argagaxeen oo ay cabsadeen wa saara khaalid wuxuu sameeyey khaalid bacda an taraa aljeyshaani labadii ciidan markay is arkeen oo wa tanaawashaa saacatan saacad la istuurtuuray wuxuu bilaabay yata-aharu bilmuslimiina muslimiinta inuu dib ay u gurtaan yata-aharu bilmuslimiina muslimiinta inuu dib u guransiiyo ay dib u gurtaan qaliilan qaliilan in yar in yar maca xifdi nidaami jeyshihi isagoo ciidankiisa safafkiisii iyo nidaamkiisina uu ilaashan yahay tartiib yay u- yay yay dib u gurteen iyagoo tartiib bay dib u gurteen iyagoo laakiin dagaal diyaaru ah oo safkii uusan burburin aan siina jeedsanin walam yatbicuhum ma raacin oo kaba daba tegin alruumaanu ruumaankii dannan malayn ay u malaynayaan daraaddeed oo minhum xaggooda ah ana almuslimiina muslimiintu yakhdacuunahum inay khiyaanayaan markii saas la sameeyey nimankii dib bay u noqonayaan oo way dibugoroteynayaan umayna qaadinna waxay dhaheen waa idin khiyaanayaanoo waxay rabaan ciidan weyn oo xagga saxraha u jira yay rabaan bannaanka saxraha inaad ugu soo baxdaan waxay dhaheen dannan malayn oo minhum xaggooda ahaaday ana almuslimiina muslimiintu yakhdacuunahum inay khiyaanayaan oo wayuxaawiluuna ay isku dayayaan alqiyaama inay sameeyaan bimakiidatin xeelad xeelad dagaal oo tarmi bihim tarmi ku tuurta roomaankii bihim iyagii fi saxraa'i lamadegaanka waxay rabaan buu yihi lamadegaanka waa carab oo lamadegaanka yaqaaniine lamadegaanka inay idinku tuuraan marka saasay u cabsadeen ciidankii wuu- khaalid wuu soo celiyey gaaladiina ma soo raacin labaiyo toban nin keliya ayaa laga dilay muslimiinta labaiyo toban nin oo keliya fiiri cabqariyadaas wahaakadaa sidaasuu inxaaza wuxuu soo xarooday wuxuu ku soo xarooday oo ku soo noqday inxaaza waa taas alcaduwu cadowgii ilaa bilaadihi dhulkiisa ayuu ku laabtay walam yufakir ma kuma fikirin fi lqiyaami inuu sameeyo bi- bimudaaradati lmuslimiina muslimiinta inuu eryado ama uu raacdaysto wanajaxa almuslimuuna muslimiintuna waxay kusoo waxay ku guulaysteen fil inxiyaazi inay soo xaroodaan iyo inay wadankoodii kusoo noqdaan saalimiina iyaga oo badqada badqaba xataa caaduu ila almadiinati ilaa ay kaga soo laabtaan magaalada madiina marka sidaasaa uu rasuulku siduu yidhi weeye فأخذ الراية حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم محاجرة مسلمين توردada ay galeen iyo khatarta ay galeen ilaahay unbaa ka badbaadiyey ثم cabqariyadii khaalid yaa alla ku badbaadiyey والله سبحانه وتعالى أعلم